waxaanu shirki kala kulannay waxyaabo aan fiicnayn oo aan saluugnay oo xagga howlwadeennada ay sameeyeen ah waxyaabahaasoo ka mid ah dadka shirka loogu talagalay dad aan ahayn in shirki laga soo buuxiyey si kastaba ha noqotee annagoo diidayna shirku inuuna sababsado ayaan muxuu ahaaye shirki ka qayb qaadanay waxaana la galay ka hadalka degmooyinka waxaa aad taarget u ahaa oo waxyaabaha layaab kale ahaa oo muxuu aha annaga layaabka nagu dhaliyey dadkaasaa waxaa xooga ay saareen gobolka gede oo kale sheegashadiisa arrintaas layaab bay muxuu ahaye nagu dhalisay maxaa yeelay dadkaas soomaaliyed waa shaqaanaa qodobka labaad waxaan sideedaba saluuganahay habka shirka u socdo haddii la guda galay shirkii ka hadalkiisa iyo degmooyinka waxaa naloo diiday inaan ka hadalno gobolka mutubada oo kale oo aan deganahay qodobka saddexaad waxaan saluugnay oo ka xun ka xumaanay oonu kala soo jeedin ku samaynay guddiga khilaafaadka oo lagu saleeyey beelaha annaga na haysto oo aanan waxba ku lahayn oo aanan cadli ahayn asagana waa saluugnay waxaana nidhi muxuu ahaaye guddigan wax laga bedelo ayadana lama yeelin qodobka afraad waxaanu damcnay inaan la kulanno maamulka jubbaland oo uu madaxweynaha ka yahay axmed madoobe manan suuragelin gobolka gede wuxuu ka kooban yahay sagaal degmo sagaalkaas degmo saddex ka mid aha hoos la geliyey oo aan lagu soo darin degmooyinka laga doodayay arrintaasna waxay noqotay arrin xaqir ah oo dulmi ah degmooyinkaas waxaa ka mid ah degmada buurbuuga oo kale oo saxiixii maxamed siyaad barre wadato lama soo qaadin degmada muxuu ahaaye ceelcad oo kale oo wadato saxiixii cabdullaahi yuusuf iyo sheekh shariif lama soo qaadin degmada geedweyne lama soo qaadin saddexdaas degmo markii aan nidhi maxaa yeelay waa nala ka dancin waayay arrintaas iyadaa waxaan kaloo aragnay degmada sanad loo kale in la baasmareeyey oo ay ka qayb gashay xildhibaanadeeda inaan la soo diyaariyey saxna laga dhigay sidaas darteed waxaan goosanay wadatashi badan beesha sade ay yeelatay oo uu hogaaminayo ugaadka beesha sade ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas hadi in aan shirka banaanka ka istaagno maadaama waxa meesha lagu haya ay tahay dulmi soomaalida mar walba meel laysugu yimaado iyadoo qabaa'il wax loo qaybsanayo mar walba dood ayaa taagan marka adinku sow ma aha inaad haddeer xujo ka dhigaysaan oo aa leedihiin bannaankan shirka uga baxaynaa adinkoo markii horena qayb ka ahaa wada hadalka walaalle dadku waxa weeye waa dad soomaaliyeed waxa wax loo samaynayana waa ayaga cid naga jecel ma laha in la helo maamul iyo nidaam iyo kala dambayn arrintaas annaga ay lamber koog u ah oo diyaar u ahayn una imaanay laakiin lama aanan kulmin arrintaasna waxaan ku eedaynaynaa xibnaha ka socda urur goboleedka igaad oo ayaga markii aanu dabacnay inaan ka talin arrintan oo wax ay ka bedelaan inta badan aad moodidba inay iska dhigatirhayaan midda kale oo dhibaatada keentay waxa weeye madaxweynaha jubbaland oo isaguna aan jeclaysanay inaan helno maxaa yeelay waa madaxweynaha jubbaland ee aan wati khaldan la soxo wuxuu kalifay inuuba muxuu ahaye annaga muxuu ahay la meermeeriyo annagu ma aha inaan inta shirki ka baxnay banaanka annagoo taagan aan hadhadalnay ma aha waxaan ka hadlayno waa shirka dhexdiisii naloomana dhaganuglaan hadday tahay xibnaha urur goboleedka igaad iyo hadday tahay maamulka jubbaland intaba axmed madoobe intaa ee kulankiisa raadinaysaan ma gogasha fadhiisataan oo ergooyinka kale arrinta ka dhaadhicisaan madaxweynuhu horta madasha shirka horta kuma sugna waa mid midda kale waxaa hawsha oo howlwadeennada ah waa urur goboleedka igaad xibnihiisa ayagaa hawsha horseedka ah waa usoo jeedinay waan ka hadalnay ugaaska beesha sadaa asaga afkiisa kula hadlay kaalinta ee urur goboleedka igaad haddii aanan khaldanayn waa howl fududayn maxaa ku eedaysaan waxaan ku eedaynaa go-aan bay leeyihiin annaga inay natatasiyaan oo muxuu ahaaye ay nagu qasbaan dad aan wax nagu lahayn bay keeneen oo xitaa annaga laftirkano intaas bixiyo ma dadkii nala deganaa baan siinaa mise dadaan aqoon baan siinaa dadkaanaad siinaysaan idinla hadlay ma nadaano mana degaan baan ku niri hadda maxaad doonaysaan shirki bannaanka ka taagan tihiin wixii oo dhan waa wada eedayseen waxaan rabna waxa weeye wax alla waxa khaldan in la soxo waxaana u baaqaynaa oo aan codsanaynaa dawladda federaalka soomaaliya urur goboleedka igaad dhammaan inta ay qusayso arrimahan inay soo farageliyaan waxaa khaldan in la saxo